dhinaca kale waxaan idiin haynaa waraysiyo iyo aragtiyo kala duwan oo ay ka bixiyeen dadweynaha soomaaliyeed ee ku sugan meelo kala duwan oo waddanka ah aynu ku horeyno magaalada muqdisho halkaas oo warbixintan nooga soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xasan sheekh maxamuud ayaa noqday madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya kaasoo dalka hogaamin doona afarta sane ee soo socota haddaba madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxay yihiin waxyaabaha ugu horeeya ee muhiimka ah inuu wax ka qabto madaxweynaha cusub shaqada ugu muhiimsan ee hortaalla waxay tahay inuu noqdo oday soomaaliyeed uu isu doono dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sidii loo hagaajin lahaa xiriirkooda sababtoo taa ayaa hakad uu ku jiray in muddo ah maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka sidoo kale waxaa muhiim ah inuu sameeyo ama howlgeliyo golihii amniga qaranka oo uu madaxweynaha uu asaga madax ka yahay prime ministerka uu ku jiro ay ku jiraan madaxda dowlad goboleedyada iyo hay-adaha kala quseeya amniga taa marka waxay hirgelinaysaa in la soo celiyo ama la dardargeliyo la dagaalanka argixisada ee sidoo kale la sameeyo ciidan amni ah oo qaran ah oo ka shaqeeya siday ula wareegi lahaayeen admis arrimaha amniga sidoo kale waxaa jiro guddiyo la sameeyey shuruuc baarlamaanka uu ansixiyey xiliyadii wakhtigiisu uu dhammaaday kadib arrimaha waxay u baahan yihiin in dib u eegis lagu sameeyo oo sugayey saxiix madaxweyne sugayey ama la sixay uu madaxweynaha saxiixay sida ay sharci ahaan bageli karaan laftigooda waa waxyaabaha madaxweynaha laga raba inuu dib u fiiriyo guddoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha cabdirasaaq macalin cilmi ayaa ku talinaya in howsha ugu horreysa ee madaxweynaha ay noqoto hirgelinta howlaha dib u heshiisiinta madaxweynaha xala la doortay master xasan sheekh maxamuud arrimaha ugu muhiimsan ee horyaalla waxaa ka mid ah arrimaha dib u heshiisiinta gaar ahaan dib u heshiisiin loo qabto siyaasiyiintii soomaaliyeed ee ku kala irdhoobay arrimaha doorashada xilligii ay soo jiitamayeen taas oo abuurtay fara isku taagtaag iyo nacayb fara badan si arrimahaas loo dejiyo waxaan ku tala bixinayaa in la qabto dib u heshiisiin guud loona hormariyo dib u heshiisiinta siyaasiyiinta oo gogol ay fidiso dowladdu dadkii horey uga shaqaynayay siyaasadda oo madaxda uu ahaa madaxweyne farmaajo iyo muxuu ahaa siyaasiyiintii ku jirtay loolanka madaxweynaha oo musharaxiinta ahaa iyo siyaasiyiinta kale ee soomaaliyeedba in sida ugu dhaqsiyaha badan gogol loogu fidiyo inta aysan kala baahin gogoshaas oo meesha looga saarayo wixii ka dhacay muddadii lagu soo jiray arrimaha doorashooyinka midda labaadna markay taasi dhammaato dib u heshiisiin bulsho guud in markaas ay dowladdu samayso dhammaystirka dastuurka oo in muddo ah soo jiitamayey ayaa ka mid ah howlaha horyaalla madaxweynaha cusub iyo dowladda uu hogaamin doono sida uu ku waramayo brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo bartay sharciga dowrka la xiriira madaxweynaha iyo dhamaystirka dastuurka ama cilad bixinta dastuurka runtii dastuurku waa boolisiga dalka waxa weeyo waa qaanuunkii wadanka waxa weeyo wax badan baa runtii ka hadlaysan cutubiyadiisa iyo qodobadiisa dhammaantood ka hadlaysan waxaa loo baahan yahay in dib loogu laabto oo dastuur aadaab leh oo sharaf leh oo dhaqanka iyo diinta iyo akhlaaqiyaadka iyo walaaltinimada ummadda ka jawaabi kara soomaaliya waa nation state waa one family oo noqday mataqaanaa dowlad iska noqday marka waxa weeyo in markaa loo sameeyo dastuur taa sheegaya runtii anigu dadka aaminsan baanahay dastuurka soomaaliya loo sameynayo inuu noqdo mid kii lixdankii aan wax badan aan ka fogin doctor cali siciid maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka warbixiyey mudnaanta ay leedahay in madaxweynuhu uu xoogga saaro hagaajinta xiriirka ay soomaaliya la leedahay dalalka deriska iyo kuwa qaliijka waxaan isleeyahay waa lagama maarmaan soo celinta xiriirka soomaaliya wadamada deriska la ahay oo xiriirkooda oo xumaay muddaba iyo dowladaha kale ee saaxiibka la ahayn oo xiriirka fog oo naga dhexeeyay muddaba sida dowladaha khaliijka imaaraadka iyo sacuudiga uga horreeyeen waxaan isleeyahay xiriirkaas soo celintiisu ma dhib badnaan doonto wakhti badanna ma qaadan doonto markuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la wareego xilka dalka madaxtooyada tago laakiin waxa loo baahnaan doona in aad looga fikiro lagana fiirsado xiriirkaasu nooca uu noqon doono iyo inta uu la ekaan doono iyadoo lagu dhisayo dabcan masaalixda labada dal oo siman oo aan cidna iyo lagu xadgudbi doonin marka xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa waxay u baahnaan doonta inay soo celiyaan xiriiradaas si deg dega oo laakiin ay ku jirto maslaxadda dalka iyo dadka soomaaliyeed arrimaha ugu muhiimsan ee dadka gorfeeya siyaasadda soomaaliya ay ku talinayaan ayaa waxaa ka mid ah in madaxweynuhu uu dadaal badan geliyo sidii dalku u yeelan lahaa garsoor madax bannaan oo marjac u noqda wixii khilaafa ee ka dhex aloosma hay-adaha kala duwan ee dowladda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatan waxaad nala dhegaysataan aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan magaalada boosaaso ee ku aadan doorashadii xalay ka dhacday magaalada muqdisho waxa ay noo soo duubtay soona dirtay faadimo yaasiin jaamac
magacaygana waxaa la caaqil siciid xuseen cali baa la yidhaahdaa waxaannu ilaah ugu xamdinayna dalku inuu ka baxay maanta kulley uu gaarayey maaragtay doorasho la gaaray doorashadaa marka waxa weeyaan dee maanta dii la doortay ma xasan shiikhoo la doortay awalna dalka horey u soo hoggaamiyey waxaanu leenahay horta waa humbalyeynayna laga yaabaa wakhtigii uu dee cusbaa inay wax badan ka khaldameen soomaalidu waxay tidhahdaa fulixantii ma oga waxaa waxaa la rabaa wixii waagaa dhacay inaad turtudho waxaa la rabaa inaan maaragtay wixii sanadka dhan maaragtay laga hadlaayey oo cadaawadda lagu kasbaayey oo siyaasad dadka lagu kicinaayey oo ciidamada iyo beelahadba gar laiska keenayo waxaa in la ilaa waa la rabaa insha allahu khayr baanu ku rajaynaynaa adinka iyo baarlamaankiina baarlamaankanna waxaanu kula dardaarmaynaa inay si baarlamaan u dhaqmaanin oo wanaagsan u dhaqmaanin haddeerna aanay mooshinadii iyo wixii iyaguna aanay balaabin magacayga axmed qaxyo ciise la yidhaahdaa waxaan soo dhowaynaynaa madaxweynaha la doortay waa madaxweyne soomaaliyeed ka soo shaqeeya soomaaliya afar sano madaxweyne soo ahaa haddii soomaalidu ma hadal badan tahay haddii wax khaldameen xasanow wixii khaldamay waayo arag bawta afar sanaa bannaanka u joogtay dalkana waas waxaa kunta wixii khaldamay hagaaji waxaa lagaa rabaa halkaa ay joogto oo farmaajo keena inaad ka kaxayso haddaad olaydi dhahee qabyaba nin labaa dhammaystira hadday kuu taal dalkaa inaad hoggaamiso oo meel geyso berri marka laga her sidii horaa ku wareejiso isnafa ku wareejiso haddeerna kaxayso waxaa la lahaa damalgedi damalgedi wax lama jira nin soomaaliyeed baa tahaye dadka kaxay asalaam waana ku taageersanah daawud muuse cabdi haashim oo jooga magaalada boosaaso waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay madaxweyne dalku wuxuu soo arkay afar sano dowladnimaa insha allah waxaan ku rajaynayaa in aa hore uga sii wadi doonto sii dhammaystiri doonto arrimihii dalka u yaallay ololihii waa soo dhammaaday insha allah waxaan ku rajaynayaa horumar wanaagsan iyo guul iyo gobonnimo cashe maxamuud joogta magaalada boosaaso hambalyaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilka lagu idmada ilaah ha kuu fududeeyo maadaama uu yahay madaxweynuhu madaxweyne ku xiran bahda waxbarashada waxaana ka codsanaynaa inuu dhallinyarada ilgowniga ku fiiriyo shaqo abuur noo sameeyo fursadaheena na siiyo sidoo kale ummadda isu keenintooda wadanka amnigiisa iyo horumarkiisa ilaah ha u fududeeyo
magaalada kismaayana wariyaha v o e da aadan maxamed salaad ayaa isagana waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha magaaladaasi oo doonaya inay aragtidooda ka dhiibtaan doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud
magacaygu waxaa weeyaan cabdirasaaq yuusuf caagane waxaan joogaa magaalada kismaayo doorashada haddaad wax iga weydiisay aad baan u soo dhowaynayaa madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud isbeddelka aad baan u taageersanahay waayo dowladdii hore aad bay noola dagaashay jubbaland aad bay noola dagaashay waxaan ku dhaha cunaqabatayn bay samaysay oo aad bay noo go'doomisay waxyaalaha aan dalka dhexdiisa mamnuuc ka ah bay nagu samaysay waxyaalaha aad u qaab daran oo ma garanaysaa dadka kala geenayay samaysay marka isbeddelka aad baan u soo dhowaynayaa waxaan leeyahay madaxweynaha oo aan kula talinayaa inuu ma garanaysaa dowladnimada ka shaqeeyo dadkii dembiyada geystay iyo taliyayaasha dembiyada geystay inuu bedelo oo dad quman iyo dowlad cusub soo dhiso taasaan ka rajaynaya marka ma rajaynaysaa in xasilooni siyaasadeed waddanku ay ka ambaqaadi doonto aad iyo aad aad iyo aad waxaan aad u rajaynayaa inay dowlad cusub imaan in wax badan isbedeli in dadkii magaranaysaa ay dhibaatooyinka geystay la bedelo dad fiican oo fayow oo soomaalinimada ku jirto oo damiirla la keeno wax walba ay furfurmaan amnigu soo noqdo dadki la beegsanhayay ay meesha ka baxaan oo dadku ay macnaha dad soomaaliyeed oo walaalo ah oo midaysan ay noqdaan madaxweynaha waxyaala badan baan uga fadhinaa inuu qabto magaranaysaa inuu cilaaqaadkii soo celiyo maamul goboleedyada waayo maamul goboleedyada iyo madaxweynihii hore mayna wada shaqaynayn waayo waxaa keenay waxaa keenay siyaasad xumo waxaa keentay nacayb waxaa keentay dadkoo la kala geeyey soomaaliyeed dadkii soomaaliyed walaalaha ahaa baa la kala geeyey marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa madaxweyne waxyaalahaas o dhan uu ka shaqeeyo oo uu soo celiyo kalsoonidii iyo wada shaqayntii iyo midnimadii soomaaliyeed inuu soo celiyay aad iyo aad rajaynaya waayahay aadan cismaan qaloosha waxaad ka mid tahay dhallinyarada aqoon-yahanada ee kismaayo ku nool bal soo dhow aragtidaada doorashadii xalay ka dhacday magaalada muqdisho adoo v o a kuso dhawaan bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad v o a iyo aadan kismaayo waan idin salaamayaa waxaan u hambalyaynayaa isbeddelka khayrka qabe ee ka dhacay xalay waddanka soomaaliyeed runtii mid aan juhdi badan ku bixin uu ahaa soomaalidana ay aad u sugaysay waana wax lagu farxo runtii isbeddelkan wuxuu ahaa mid soomaalida dhin ay wadi rabtay ugaas v o a kusoo dhawow isbeddelkii xal dhacay iyo aragtidaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa ugaas cabdirashiid madkeynaan joogo jubbaland kismaayo isbeddelkii xalay dhacay waxaan u arkaa waxaan u arkaa waddadii xumeed aan saarnin inuu ilaahay laga leexiyey waddankii hadda uu nabadgelyo gelayo oo muxuu ahaa dadku bini aadamku ku faraxsan yahay dhibkii iyo kadeedkii shantii sane aan soo dhaafnayn soo marnay waxaan aaminsannahay inuu ilaahay naga badbaadiyey tanna mid khayr qaba allah ka dhigo isagana waddo fiican ku hagaaga allah ka dhigo intaan baan ugu ducayn lahayn